Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay buug ku saabsan bandhigga buugga Ka Dhowrista Caadooyinka Dhaqameedka Miyi iyo Magaalo oo uu qoray Maxamed Macalin Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Munaasabadda buugga lagu soo bandhigay waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Qoraal Maxamed Cali ayaa ka waramaya buugga iyo heerarka uu soo maray.
markaan wax badanna bulshada aan ku dhex jiray waxaa igu soo degdegay in bulshadeennu ay u baahan tahay wacyigelin ay u baahan tahay wacyigelintuna waxay ka mid taha arrimaha asaasiyaadka bulshada ayay ka mid taha waxaan la soconnaa dowladnimadu waa nagu cusub tahay markaad taariikhda ama qur-aankeena aad dib u jaleecdo waa xasuusanaa nabi yuusuf calayhi salaam markuu dhahaya aabbe ilaahay mahadiis baadiya idinka keenay anigana xabsiga iga keenay yacnii inta kunoo taariikh ka soo wareegta waa garanayna annagana hadda dowladnimo s y l iyo lixdankiiyaa noogu horreysay Qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasabadda buugga lagu soo bandhigay ayaa u mahadceliyay qoraaga buugga qoray.
walaalkeen maxamed macalin cali buugga uu qoray oo runtii aad muhiim u ah waaqicana ah inay ka soo qayb galaan dhiirigelin xoog leh waxay u tahay dhallinyarada iyo ummadda soomaaliyeed buuggan macno waxa u yeelay waxa weeye qoraagu waa nin culummo ah waa nin siyaasi ah waa nin dhaqan yaqaan ah marka intaa qof isku helay wuxuu qorayaa macno gaara bay leeyihiin maxamed waa sheekh waa siyaasi waa qoraa wax badan buu kulansaday waxaa leen mahadsan tahay dhallinyaradu waxay yaqaanaa kombiyuutarada kombiyuutarka waa hardware iyo software sooma haddii softwareku ka hadlaabo kombiyuutarka qurux kasta uu leeyahay waxba ma taray sooma wuxuu ka hadlayaa softwareka bulshada waxyaalaha qariba inaan qoraaga maxamed macalin cali aan u hadi- u hambaliyeeyo buugga anuga hambaliyeeyo buugga intaanan ka hadlin anigu waxaan aqaanaa ninkaan aqaanaa maxamed waxaa waaye aniga maxamed shan iyo afartankii sane ugu dambaysay saaxiibaan ahayn marka buugga wuxuu soo gelinaya waxaa ka heli doontaan toddobiyo labaatan sano soomaali joog ah iyo sanadihii ka horreeyey waxbarashada ah waaye aragnimadii laga helay ayaad meesha ka dhuuxi doontaan markii aysan idinka dayacmin Buuggan ayaa inta badan xoogga saaraya waxyaabaha ku qotoma caado soo jireenka dhaqanka miyi iyo magaalo ee dalkeena Soomaaliya.